إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee idaacadda alfurqaan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo xalay lagu qaaday saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin degmada ceel waaq ee gobolka gedo ciidamada shabaabulmujaahidiin ayaa weeraray saldhigyo ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada baydhabo iyo duleedkeeda weerar qorshaysan ayaa xalay lagu qaaday ciidamada kenya ee ku sugan deegaan u dhow howsingow oo ka tirsan wilaayada jubbooyinka mu'asasada alkataayib ayaa baahisay xalqada sideedaad dardaaranno ku socda dhallinyarada allah uu ku galadaystay inay soo haleelaan jihaadka f b i da maraykanka ayaa sheegtay in mid ka mid a ciidamadooda uu rasaas ku furay nin isku daya inuu weerar ku qaado ilaalada xarunta c i e da maraykanka ee gobolka virginia weerar gantaalo loo adeegsaday ayaa lagu qaaday saldhig ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin dalka ciraaq qabaa'ilada murusade maxamuud hiraab iyo wacaysle ayaa deeq dhar ah gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaanka bacadweyn ee gobolka mudug haweeney muslimad ah ayaa dhashay sagaal carruur ah taas oo ay aad u hadalhayaan dadka u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afar iyo labaatanka bisha ramadaan sannada kun afar boqol labiyo afartanka hijriga warkii oo dhammaystiran faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal xalay ka dhacay degmada ceel waaq ee gobolka gado ciidamo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weerar culus ku ekeeyey saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin degmada ceel waaq ee gobolka gado dagaalka oo dhacay xali fiidkii ayaa khasaare xoogan dhaxal siiyey ciidamada kenya ee qaybta ka ah soo duulayaasha dalka teendho ka mid a teendhooyinka ciidamada kenya ay ka dhisteen gudaha xerada ceel waaq ayaa waxaa ka kacay dab xoogan halkaas oo ay ku caweynayeen saraakiisha iyo ciidamada kenya diyaarad elekabtar ah iyo durbadiiba kusoo degtay saldhigga ciidamada kenya waxaana ay halkaas ka daabushay meydadka iyo dhaawacyada askarta kenya wararkii ugu dambeeya ee kusoo dhacay warqabadka idaacadda alfurqaan ayaa sheegaya in dagaalka uu ku dhintay laba xidigle ka tirsan ciidamada kenya ee ku sugnaa ceel waaq waxaana halkaas ku dhaawacmay tiro kale oo aanan ilaa iyo hadda cadadooda la helin muddo saacado ah ayaa xalay waxa uu holac ka baxayay xerada taas oo muujinaysa in khasaaraha uu aada u weyn yahay ciidamada kenya oo ku go'doonsan meelaha ay ka joogaan gado iyo jubbada hoose ayaa waxa ay la kulmaan weeraro kaga yimaada dhanka shabaabulmujaahidiin waxaana weerarka xalay uu ku soo aaday xilli howlgal qorshaysan lagu qaaday ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka homaajiyare oo dhacda inta u dhexaysa jubbooyinka iyo dhulka kenya ay xoogga ku haysato ee n f d waxaana deegaankaasi qiyaastii sideed iyo labaatan kilomitir uu jiraa hosingow oo ka tirsan wilaayada jubbooyinka xilliga dagaalka u dhacaya askarta kenya waxa ay halkaas ka wadeen qodista ceelbiyood waxaana wararkii ugu dambeeyay ay xaqiijinayaan in mujaahidiinta mid ka mid a gaadiidka ciidamada kenya ay la heleen garneelada garbaha laga rido waxaa si deg deg ah u istaagay oo sii shaqayn waayay qorshihii la xiriiray ceel qodista waxaana ciidamada kenya halkaa ku sugan mar kasta ay filan karaan weeraro kaga yimaada dhanka shabaabulmujaahidiin dhinaca baa iyo bokol wararka inaga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in xalay dagaal uu ka dhacay gudaha baydhabo iyo duleedkeeda ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku sugan suuqa xoolaha degmada baydhabo lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka isla xalay mujaahidiintu waxa ay weerareen fariisimaha askarta koonfur galbeed ee deegaanka owdiin leh duleedka baydhabo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa si joogta u qaada dagaallo iyo qaraxyo ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo askarta soomaalida ah ee la shaqaysata qabiilada maxamuud hiraab murusado iyo wacaysle ayaa deeq dhar ah gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaanka bacaad weyn ee gobolka mudug warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena zakariya cumar wafdigan oo ay hogaaminayeen odayaasha qabaa'ilka beelaha murunsade maxamuud hiraab iyo wacaysle oo ka mid ah beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa safar isugu jiray booqashiya deeqgaarsiin ku gaaray wilaayada islaamiga ah ee mudug safarkoodaan ayaana si gaar ah ugu wajahnaa deegaanka bacadweyn oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona wafdiga si weyn loo soo dhoweeyey waxaana fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka bacadweyn isugu soo baxay boqolaal ka mid ah dadka reer bacadweyn kuwaas oo isugu jiray odayaal dhallinyaro iyo haween ka hor intaanan la gudagelin deeqdan oo aheyd dhar ayaa waxaa fagaaraha laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn waxaa hadlay suldaanka guud ee beesha wacisleh suldaan daawuud oo ka mid ahaa wafdigii gaaray deegaanka bacaadweyn waxaan leenahay wafdigu wuxuu ka socdaa sida akhyaartii hore sheegeen gobolka galgaduud waxaa socdaa qabiilooyinkii deriska aad aheedeen qaraabada aad aheedeen ee deganeeday gobolka galgaduud odayaashoodii duudarkoodii iyo akhyaartoodii baa socota dhibaato laydinkuuguma imaanin waxaa laydinkuugu yimiday waa walaaltinimo waa derisnimo waa qaraabanimaa laydinkuugu yimaada dhib laydinkuguma imaanin booqashay aheeday waxaan ku faraxsannahay beesha qubays ee ku soo biirtay qabiilooyinka wilaayaadka islaamiga ah ku nool ku soo biirtaan ku faraxsannahay intaas kadib waxaa isna fagaaraha ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha murunsade ugaaska ayaana waxa uu ka hadlay ujeedka safarkooda iyo sida qabaa'ilka dega wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ay ugu nabad heleen ku dhaqanka shareecada islaamka annagoo ah dad muslimiina kana soconno qabaa'ilo adinkoo kale ah soona gaarnay qabiilka reer qubays runtii maqalkooda aaduu noogu dheeryahay marar badanaan maqalnay jazaakum allahu khayran sida akhyaartu ay u sheegtay wilaayadii mudug ayaa meesha maaragtay soo gaartay oo joogta maamul islaamiya iyo mujaahidiin laakiin maanta kitaabka ilaahi ayaa idin soo gaaray oo maaragtay mujaahidiintu waddo oo lagu dhaqmayo horta annaga kitaabka ilaahi muddo adiga dhowr intaasoo sano ah oo dhowr iyo toban sano ah ayaa maamul islaamiya dhex joogna shan shayna way ku badbaaday kitaabka ilaahi shan shay ayaa noogu badbaada adinkana waxaan rabnaa shanti shay oo kale inay kugu badbaaddo waxaa noogu badbaaday diinteenniyaa noogu badbaada diintii way ku badbaaday kitaabka ilaahi ayaa lagu dhaqmaa waxbaa dhiiggaa lagu kala xugunsadaa xeer maya laguma xeertamo dhiiggaa lagu kala xugunsadaa qof walba xaqiisaa la siinaa dhinaca kale waxaa isna markiisa hadlay ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed carab waxaana uu si gaar ah ula dardaarmay bulshada deegaanka reer bacaadweyn waxaan rabnaa insha allahu baydnillahi alkariim wixii dadka lagu shubay maskaxdooda oo dhalan rogga ahay inaad ka bixidaan dadkeenna maanta joogaa si ilaahay dartiisana aad u qaadaan dardaarankaas waxaan rabnaa insha allahu baydnillahi alkariim walaalayaalow waxaadnaa arag waxaa layidhi waxaan maqlay waxaan arkayaa ka fiican waxaadnaa arag qof bilaaadni ah kula dardaarminina haddii alkuniyasa idinku shubin waxaan ognahay dad waxgal ah inay yihiin reer direed waxgal dad ah waxaan ognahay dad haddii alla kuu roon yahay diinta ilaahay wax ka yaqaan inay yihiin waa soo dhowaadha sidaas baana hadalkanaga ku soo koobaynaa aniga ikhyaar badan baa iiga dambaynaysa halkaasaan waa baxa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu deegaanka bacadweyn oo dhowaan ay la wareegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay isaga carareen ciidamadii ku sugnaa ee ka amar qaadanayay maamulka galmudug ayaa waxaa marsiii horreysay deeq raashiin ah gaarsiiyey maamulka islaamiga ah ee wilaayada mudug deeqdan ay hadda gaarsiiyeen odayaasha beelaha muransade wacaysle iyo maxamuud hiraab ayaa waxa ay qayb ka noqonaysaa gurmadka lala gaaray dadka reer bacaadweyn oo in muddo ah la noolaa dhibaatada ciidankii ku sugnaa deegaanka mu'asasada alkataayib ayaa baahisa xalqada sideedaad dardaaranno ku socda dhallinyarada allah uu ku galadaystay inay soo haleelaan jihaadka sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena haashim cabdinaasir
bismi illaahi araxmaani araxiim
ولا تقف ما ليس لك به علم إن الس السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا waa dardaaranka sideedaad ee uu dhallinyarada u jeedinayo asheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid a hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalqadan ayuu sheekhu cuwaan uga dhigay ka fogow muranka diimeed isagoona talooyin muhiim ah ugu soo gudbinaya walaalka mujaahidka ah sheekh mahad ayaa ugu horrayn dhallinyarada kula dardaarmay inay iska ilaaliyaan su-aalaha badan iyo asbaabaha doodaha keeni kara ka fogow muranka diimeed iyo inaad iska hor keento axkaamta allah subxaanahu wa tacaala hana ka hadlin axkaamta teeda yar iyo teeda weyn cilmi iyo warac la-aan waxaad ogaataa in qofka kelimadiisu uu hananayo intaysan afkiisa ka soo bixin balse hadday mar ka soo baxdo dibnihiisana dhaafto way fakataa waxayna noqotaa mid badbaadisa ama hoojisa adduun iyo aakhiro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waxaad ka dheeraataa warxumatashiilka su-aasha badan iyo asbaabaha dooda dhaliya xaqa u hoggaansan ha ku hoggaansamee ha ku furin naftaada iyo walaalaha albaab shar kaasoo xiriddiisa aadan awoodin waxaad noqotaa qof walaalihiisa waafaqsan oo aanan khilaafsanayn una dabacsan oo aanan ku adkayn sidoo kale shiiqa oo soo qaadanaya adilo sharci ah ayaa dhallinyarada mujaahidiinta kula dardaarmay inay is-addeecaan kana fogaadaan muranka iyo doodaha dardaarankii nabigu sal alla alيh wasalam u dardaarmay mucaad iyo abi muusana wuxuu ahaa radi allahu canhum watataawaca walaa takhtalifa rawahu lbukhaari wa muslim iswaafaqa hana iskhilaafina wacan jundab bni cabdillaahi qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam iqra'uu lqur'ana ma اtalafat calayhi qulubukum faida اkhtalaftum faqumuu canhu mutafaqu calayh jundab ibni cabdillaahi ayaa nabiga ka wariyey nabigu inuu yihi salى اllahu calayhi wasalam akhriya qur'aanka intaad isku waafaqsan tihiin haddaad isku khilaaftaan ka joogsado isaga taga xadiiskan waxaa inoogu sugan towjiih xeel dheer waxaanan ka qaadanaynaa inaan khilaafka lagu xallin karin dood iyo niqaash loo qabto natiijo lamahadiyana aan laga helayn balse ay ku habboon tahay in muranka iyo dooda laga fogaado laguna talax tegin oo laga aamuso sheekh mahad ayaa ka hadlaya dhibaatada ka dhalan karta muranka iyo doodaha haddii aan laga fogaanin cubaad ibnu samd radi allahu canhu wuxuu wariyey in nebiga sala allahu caleyh wasalam uu soo baxay si uu inoogu sheego habeenka leylatulqadriga laba nin oo muslimiinta ka mid ah ayaa dooday markaasuu nebigu sal allahu caleyh wasalam yidhi waxaan u soo baxay si aan idinkugu sheego habeenka leylatulqadriga waxaase murmay hebel iyo hebel waana la hilmaansiiyey waxaase laga yaabaa inay khayr idiin tahay ee ka raadiyay maalinka toddobaad sagaalaad iyo shanaad sheekh badri alcayni isagoo ka hadlaya faa'iidada xadiiskan ayaa wuxuu sheegay in muranka iyo dooda shakhsi ahaan u dhaca ay sababaan ciqaab si guud ahaaneed ummadda u haleesha maxaa yeelay ummadda waxaa laga xarimay in la ogeysiiyey leylatulqadri muran laba shakhsi ka dhex dhacay daraaddeed iyadoo uu nebigu sal alla aleyh wasalam dhex joogo saxaabada ogow walaalkayga mujaahidka ahow ka tegidda aad ka tagto dooda iyo muranka waxaad ku helaysaa guri jannada ku yaala nebiguna sal allahu caleyh wasalam wuu kuu kafaalo qaaday qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam ana zaciimu beytin fii rabadi اljanna liman taraka almiraa'a wain kaana muxiqa rawahu abu daa'uud أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد dardaaranada uu jeedinaya sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan ayaa faa'iido weyn u leh dhallinyarada uu allah waafajiyey jihaadka waana dardaaranno ay u baahi qabaan oo mudan in laga faa'iidaysto haweenay muslimad ah ayaa dhashay sagaal caruur ah taasoo aad loo hadalhayo maxamed muudey axmed abuu muslim ayaa warkaas noo soo jeedinaya guud ahaan caalamka waxaa aada looga hadalhayaa xaliimo ciise oo shan iyo labaatan jir ah oo isbitaal ku yaala waddanka marocco ku dhashay sagaal caruur oo mataano ah haweenaydan ayaa qaliin lagu sameeyey kadib lagu guulaystay in si nabad ah looga soo saaro caruurtan howlwadeenada caafimaadka ee isbitaalka ayaa sheegay in haweeneyda ay si caadi ah u dhali weysay kadibna qaliin lagu sameeyey iyagoona sheegay inay badqabaan hooyada iyo ilmaheeda warbaahinta oo soo xiganaysa ehelka gabadhan ayaa sheegtay in caruurta ay kala ahaayeen shan gabdhood iyo afar wiil waxaa adduunka dhiif iyo naadir ku ah xaaladaha noocan ah waxayna dadka tusinaysaa awoodda allah waad mahadsantahay muude warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan f b i da maraykanka ayaa sheegtay in mid ka mid a ciidamadeeda uu rasaas ku furay nin isku dayay inuu weerar ku qaado ilaalada xarunta c i eda maraykanka ee gobolka virginia bayaan ay soo saartay f b i da ayay ku sheegtay in ruuxa oo watay gaari uu soo gaaray meel u dhow xarunta isagoona ka soo degay gaariga islamarkaana wata qori waxaana iskahorimaad kooban halkaas uu ku dhex maray ilaalada iyo ruuxa hubaysan wakaalada wararka ee n b c ayaa soo tabisay in ninka hubaysan uu isku dayay inuu xoog ku galo dhismaha hase yeeshee uu iskahorimaad dhex maray isaga iyo ilaalada ninkan oo ay sheegeen inuu horay ugu eedeysnaa dembiyo kala duwan lana doonayay in maxkamad lasoo jaago ayay f b i da maraykanka sheegtay in rasaasta ay isweydaarsadeen isaga iyo askarta ilaalada uu dhaawac ka soo gaaray qaar ka mid a ciidamada maraykanka weerar horey loogu qaaday xarunta c i eda maraykanka ee gobolka virginia ayaa lagu dilay laba ruux halka lagu dhaawacay saddex kale dalka maraykanka ayaa weli ku jira jahawareer siyaasadeed oo xagga gudaha iyo dibadda ah iyadoona ay usii dheer tahay cudurka coronavirus iyo toogashooyinka oo si joogto ah kaga dhaca gudaha dalkaasi ugu dambayntii weerar sawaariikh loo adeegsaday ayaa ka dhacay xero maraykanka uu ku leeyahay dalka ciraaq gantaalo ayaa lagu weeraray saldhigga ciidamada maraykanka ee caynul asad kaas oo ku yaala magaalada al anbaar ee dalka ciraaq waa weerarkii saddexaad oo nuuciisa ah oo muddo saddex maalmood gudahooda lala beegsado saldhigyo ay degan yihiin ciidamada maraykanka ee duulaanka ku jooga ciraaq ilo amni oo ka tirsan saraakiisha duulaanka isbahaysiga cadowtooyada ku qaaday dalka ciraaq ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in laba gantaal lala bartilmaamaysaday saldhigga ciidamada maraykanka ee caynul asad bayaanka ay soo saareen saraakiisha ayay ku sheegeen in gantaalada ay ku dhaceen gudaha saldhigga iyagoona xusay inaysan jirin wax khasaare nafeed iyo mid hantideed ah oo ka dhashay weerarka waxa ay intaa ku dareen in gantaalada ay ku dhaceen barxad weyn oo ku dhex taala saldhigga ciidamada maraykanka oo ah kan ugu weyn ay ku leeyihiin gudaha ciraaq halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo badan oo amerikaan ah maalmihii lasoo dhaafay ayaa weerar nuucan oo kale ah lala beegsanayay saldhigyo ay degan yihiin ciidamada maraykanka oo mid ka mid a uu ku yaala garoonka diyaaradaha ee baqhdaad iyo kuwo kale oo ku yaala waqooyiga magaalada weerarkii ugu dambeeyay ayaa waxa uu ku soo aaday xilli magaalada baqhdaad ay ku sugnaayeen wafdi ka socda dowladda maraykanka uu hogaaminayay isuduwaha aqalka cad ee bariga dhexe iyo waqooyiga afrika ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka hase yeeshee washington waxa ay si joogto ah weeraradan ugu eedaysaa kooxaha hubaysan ee taabacsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan tan iyo markii biden uu la wareegay talada madaxtinimada dalka maraykanka waxaa saldhigyo iyo safaarada maraykanka ay ku leeyihiin ciraaq lala beegsaday ilaa iyo soddon weerar oo loo adeegsaday sawaariikh kuwaas oo sababay dhimashada laba qandaraaslayaal shisheeye ah iyo ciidamo ka tirsan kuwa maraykanka warkii subaxnimana dhegeystayaal saaka waa naga intaa cid uu dhaafana waxa ay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay ee radio alfurqan com